madarasada daarulsalaam ee magaalada eelbuuxe gobolka sanaag yaa laga goboday xaflad laka maamusay arday dhammaysatay xifdinta qur-aanka kariimka ee qowlkiiba walibana munaasabada langoboday ardaydu labaatiyo kooda hayaenka ku qaybgalena maamulka macalimiinta madarasada culmaawadiinta magaalada waalidiin arday iyo qaybo shaldumay bulshada waxaana kumid a hubnoogay shaldubanaye ku qaybgalay munaasabada ayaa ka dheeraadeen muhiimada iyo latabarada uka qur-aanka kariimka iyo oona ardayda kala dardaarmeen iyo sii wada
aynu maqraati ka nahay oo sharfayno arday baratay qur-aanka kariimka ah ardaydaasi waxa weeyaan qur-aanka ayay barteen cilmi kale oo ah tajwiidkii iyo axkaamtii fiqigii caqiidadii bayskooda hoose wax badan bay ka qaateen sida idinka aad arkayseenoo war indhaadhaamaa la yidhi in lagu yidhaahdo ardadaasi waxaasay barteen iyo inaad ka aragto inaad ka aragtobaa maaragtay xaqiiqada u dhow ardayda waxaa weeyaan asaagooda way joogaan waxaa weeyaan sharaftaa maanta aynu siinayno maynu siin sharaftaa waxaynu ku mutaysteen oo aynu ku siinaynaa waa qur-aanka kariimka waxaa farxada dhammaan ardayda iyo macadka macallimiinta wax u dhiga waa macallimiin wada jaamiciyiina oo jaamacada ka soo qalin jebiyey oo waxaa weeya shahaado baajo haysta oo shareeca waxa weeyaan mastera qaarkood uu yahay marka waxaa weeyaan inay midhahan soo saaraan waxaa u sahlaya aqoonta iyagu ay leeyihiin ardaydaasi halka ay joogaan inaanay ka noqon macadka inay yimaadaan oo halkaa looga sii wado insha allah biidni illaahi tabaaraka wa tacaala
waxaan leeyahay soo dhawaada marka koowaad iyo mar labaad waxaan joognaa maanta runtii hafladda tii ugu qiimaha badneeday oo alle subxaana wa tacaala kalaamkiis kor loo qaadaya ayaa maanta joognaa marka waxa weeye xafladda qiimaha mudan waa tan lagu soo qeybgalo waxa ugu qiim badan oo xafladda qur-aanka weyn marka waxaan idin leeyahay soo dhawaada marxaban bikum xafladda qur-aanka runtii ardayda had maanta ku maamuusayno kusoo dhawooda haddaa halkaa ugu gudbo dugsiga daarusalaam waa dugsi weyn oo in muddo ah oo magaalada hormuud u ahaa oo iftiin u ahaa hore arday badan uu aflaxday oo ka qaranjibisay qaarkooda maanta xadamacalin ay ku yihiin halkaa marka dugsiga daarusalaam magaalada ceelbu aad iyo aad buu hormuud ugu yahay inta ardaydan muuqday in badan maqanba waa hore ugu aflaxeen haddana waa soo socdaan haddii ilaah subxaana wa tacaala garabkeena galo marka ardaydan waa dufcadii shanaad oo dugsiga daarusalaam ka aflaxda hore maayn arday badan ugu soo aflaxay oo qaarkooda maanta maalin ay ka yihiin
fantasiyaha iyo damaashaadka waa kala qayb galaynaa iyo maamuusida waa idiin ducaynaynaa waa idiin baarigaynaa waxaan leenahay allah idin barakeeyo allah idin maamuuso allah idin sharfo dardaaran wixii la idin odhan lahaa waa laydin yidhi sii dadaala sii dadaala waxaan rabay marka kelmadda shukrinaqa iyo kelmadda ardayda inaan kelmad waalidka idhaahdo waalid ardayda idinkaa muraayad u ah ardaygu halkii uu ku tiirsanaa waa waalidka weliba khaasatan xarkageel ma wada xidhaan anigu macallinna waanahay warbixinta ma qariyo waalidka hooyo ayaa lafdhabar u ah hooyaana soo booqata hooyaa ilmaha naga waraysata hooyaa xafladaha qur-aanka u badan
waxaa sharaf noo ah inaan maanta idinkala soo qayb galno xafladan lagu maamuusayo lagu takriiminayo ardaydaa dhammaystay kitaabkii ilaahay subxaanahu wa tacaala oo ah waxa la barto waxa ugu khayr badan runtii waxa ugu qaalisan oo wakhti lagu bixiyo waxaa ugu mudan waa kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala ardaydan oo tiradiyo dirasi labaatii kooya qayb ku nagadeen ardayda iyo hasaartay madarasada daarul salaam ee magaalada eelbuuha